أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisa ka idiin haysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay gantaalo saacdii lasoo dhaafay iswidaarsadeen dowladda iiraan iyo saliibiyadda maraykanka afhayeenka maamulka murtad naftagareen ayaa ku goodiyey inay bilaabayaan weeraro ka dhan ah kooxda ridada soomaaliya iyo maleeshiyaadka ku sugan magaalada baydhabo wilasaamiga iyo hiiraan ayaa soo bandhigtay askartooba oo ka soo baxay safka cadowga allah ganacsatada geel ee wilaasaamiga ee baaya ayaa dhallinyarada soomaaliyeed u bidhaamiyey fursadaha shaqa ee ka bannaan suuqa geela ee soomaaliya waa subaxnimo sebtiya taariikhna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay gantaalo saacdii lasoo dhaafay isweydaarsadeen dowladda iiraan iyo saliibiyadda maraykanka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame awisheeba xilli weli ay cakiran tahay xiisadda iiraan iyo maraykanka ayaa habeennimadii jimcaha iska hor imaaday goosgoos ah oo u dhexeeyey ciidamada iiraan iyo maraykanka ka dhaceen marinbiyoodka hormuus sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee faris sidoo kale wakaaladda wararka ee tasniim oo soo xigatay ilo militari oo iiraaniyiin ah ayaa sheegtay in xaaladdu ay degtay balse suurtagal ay tahay in iska hor imaadyo kale ay dhacaan militariga maraykanka ayaa sheegay inay weerareen laba markab oo xiriira leh iiraan oo isku dayay inay galaan mid ka mid ah dekadaha iiraan iyadoo diyaarad dagaal oo maraykan ahi ay weerartay maraakiibtaas kuna khasabtay inay dib u noqdaan sida ay tebiyeen warbaahinta reer galbeedku ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxay ku sheegeen inay gantaalo iyo diyaarada aan duulyo lahayn ku weerareen maraakiibta dagaalka maraykanka kadib markii maraykanka uu dhowr weeraroo habeennimadii jimcaha uu ka fuliyey gudaha iiraan madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa khamiistii sheegay in xabad joojintu ay weli shaqaynayso inkastoo ay jiraan iska horimaadyada marinka oo weliba ay ku fiday meelo ka baxsan hormuus iyadoo imaaraadkuna ay qireen in jimcihii ay la kulmeen weeraro uga yimid dhanka iiraan iiraan ayaa maraykanka ku eedeysay inuu jebiyey xabad joojinta waxaana wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo jimcihii shalay mar uu arrintaasi ka hadlayay uu yidhi mar kasta oo xal diblomaasiyadeed miiska saaran yahay maraykanku wuxuu doorbidaa halis militari oo aan mas-uuliyad lahayn mid ka mid ah wakaaladaha wararka iiraan ayaa warisay in mid ka mid ah shaqaalaha markabka la dilay toban kalena dhaawacmeen islamarkaana afar kale la la-yahay kadib weerar habeennimadii jimcaha ciidamada badda maraykanku ay ku qaadeen markab ganacsi oo iiraan leedahay danjiraha iiraan u fadhiya urur gaaleedka qaramada midoobay amiir siciid ilrawaani ayaa warqad rasmi ah u qoray golaha ammaanka iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay isagoo uga digay cawaaqib xumo ka dhalan karta faragelinta militari ee maraykanka uu wado sida lagu xusay warqadan digniinta ah iiraan waxay sheegtay in tallaabooyinka militari ee maraykanka uu ka wado gacanka faris iyo marinka hormuus ay horseedi karaan musiibo ka baxsan gobolka khatarna ku ah nabadgelyada caalamka warqadda ayaa lagu cambaareeyey weerarada uu maraykanku habeennimadii jimcaha fuliyey oo kuna qaaday laba markab oo saliid qaada iyo deegaano xeebeed ka tirsana dhulka iiraan waxaana erawaani caddeeyey in weeraradaasi ay si cad u jebiyeen heshiiskii xabad joojinta dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa sheegay in washington ay sugayso jawaabta iiraan ee ku saabsan hindisaha maraykanka isaga oo muujiyey rajada ah in arrintaasi ay albaabka u furi karto wadaxaajo dhab ah dhankiisa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ismaaciil baqaa'i ayaa sheegay in jawaabta iiraan ee hindisaha maraykanka ay weli ku jirto daraasad isagoo tilmaamay in dalkiisa uu muhiimad siinayo wakhtiyada kama dambaysta ah ee loo qabanayo iyo sidoo kale digniinaha ka soo yeeraya dhinaca maraykanka isagoo ismaaciil baqaa'i u duurxulaya maraykanka ayaa waxa uu yidhi haddii aad aragto miciyaha libaaxa oo bannaanka yaalla ha u malayn inuu libaaxu dhool caddaynayo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgio milano ayaa su-aal geliyey sababta talyaaniga iyo xulafada kale aysan u taageerin dadaalada washington oo ku sheegayso in dib loogu furayo marinka hormuus isagoo talyaaniga iyo dalalka kale ee la midka ah la hadlaya ayaa waxa uu yidhi ma waxaad caadi ka dhiganaysaan waddan sheeganaya inuu xukumo marinbiyood caalami ah sababtoo ah haddii taas caadi laga dhigo waxaad abuuraysaan tusaale meelo kale oo badan oo lagu dayan doono wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqday cunaqabatayn lagu soo rogay toban qof iyo shirkado ay ku jiraan qaar ku yaala shiinaha iyo hong kong kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka caawinayeen militariga iiraan helitaanka hub iyo agab kale oo loo isticmaalo samaynta daroonta bayaan ay soo saartay wasaaraddu ayay ku sheegtay inay weli ay diyaar u tahay inay tallaabooyin dhaqaale ka qaado warshadaha militariga iiraan si tehraan aysan dib ugu ceshan awooddeeda wax soo saar iyo sidoo kale awooddeeda dhanka saamaynta ee dibadda jasaaka allahu khayran walaalka abuusiiba afhayeenka maamulka murtilafta galeen ayaa ku goodiyey inay bilaabayaan weerar ka dhana kooxda ridada soomaaliya iyo maleeshiyaadka ku sugan magaalada baydhabo qaar ka mid ee mas-uuliyiintii maamulkii koonfur galbeed ee loogu adkaaday dagaalkii baydhabo ayaa mar kale ku goodiyey inay qaadayaan weerar qorshaysan oo ka dhana kooxda ridada soomaaliya ogaas xasan cabdi oo ah afhayeenka maamulkii cabdicasiis laftagareen ayaa sheegay inay bilaabeen diyaargarow ciidan islamarkaana ay dhowaan bilaabayaan dagaallo ay la gelayaan maamulka ka jira magaalada baydhabo ee taabacsan murtadgurte isagoo boqolaal maleeshiyada kula hadlayay deegaan ka tirsan gobolka baay ayuu afhayeenka laftagareen eedeemo culus u jeediyey maleeshiyaadka kooxda ridada wuxuuna shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo ugu baaqay inay qaataan qoriga oo ay la dagaalamaan kooxda ridada soomaaliya iyo maleeshiyaadkeeda qabsaday magaalada baydhabo hay-adaha koonfur galbeed waxay beegsan doonaan qof walbo oo loo arko inuu dowladnimada koonfur galbeed horena u burburiyey haddana burburkeeda faraha kula jiro meel kastuu naga galo waa ka daba tegaynaa waana beegsanaynaa haddana ma rabna annagoo cadowgaas dalka ku soo duulay kala dagaalamayna deegaanka inay dhibaata idinsoo gaarto sideed u oggolaan kartaan in hablihiinna dharaaraca telefoonnada laga qaato hablihiinna in guryaha loo dhaco oo la kufsado la qaxiyo madaxdiinna maalmaha soo socda iyo xilliyada ama saacadaha soo socdo ilaahay idinkii war weyn ood ku faraxdaan oo idin farxadgelin doono idinkana qaadi doono dulmigii laydinku sameeyey ayaa waddada ku soo jiro heegan u ahaada ciidamada koonfur galbeed waxaa lagu sheegay inay doorasha baydhabo ka dhacayso tobanka bishana waxaanu sheegaynaa inay doorasho ahayn dalku madaxweyneu leeyahay waxaan leenaha walaalayaal howlgallo lagu sifaynaayo kuwa duulaanka ku soo qaaday dalkeenna burburiyey dowladnimadeenna dullaystay dadkeenna kufsaday hablaheenna baabi'iyey guryaheenna qaxiyey dadkeenna ayaa ka bilowda koonfur galbeed labadii cishoo lasoo dhaafay gaar ahaanna magaalada baydhabo waxaan ugu baaqaynaa shacbiga aan jecelnahay reer koonfur galbeed waana amnigooda horumarkooda iyo dhaqaalahooda ka shaqaynaynay muddooyinkii lasoo dhaafay inay ka foojignaadaan kana fogaadaan goobaha ay ka socdaan obareeshinnada lagu sifaynayo cadowga dalka ku soo duulay oo midibada kala duwan leh wilaaya islaamigii hiiraan ayaa soo bandhigtay askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena saadaq muumin muumin muuse cabdi iyo muuse faarax cismaan waa laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxaana iyagoo toobadkeenayaal ah lagu soo dhoweeyey degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan labadan askari ayaa muddo laba sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta askartan toobadkeenayaasha ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in allah ay uga toobad keeneen gaalnimo ay ku dhaceen sidoo kalena baaq toobadkeen ah ay u dirayaan maleeshiyaadkii murtadiinta ah ay ka tirsanaayeen adigoo ah muumin muuse cabdi dhallin magaciidu uu yahay ka tirsanaa jiray ciidanka dowladda qaybta konton iyo labaad ururka afaraad muddo siddeed sana waxaan go'aamsaday inaan isaga haro oo shacabka ummadda ku nool aan ka mid noqdo walaayadana xiriir la soo sameeyey waa ii yeertay waanu umiday waa i soo dhoweysay ummadda danta shacabka ah oo dantiisa moogiyo cid kale u baxo inaan noqdo waddankayga xornimo aan u joogo ayaan rabaa waxaan leeyahay muga qof kastaoo soomaaliya oo aba nimankaas jirto oo danteeda inay u baxday ku noolaata rabtaaku walaayada la soo xiriirtaan leeyahay wax dhibaataa waa la soo dhoweyna waana la soo dhoweeyey asalaamu calaykum waraxmatullah faarax cismaana ka tirsanaa jiray ciidanka eedanka dowladda soomaaliya muddo dhowr iyo toban sanaa waxaa go'aansaday inaan ka toobaka mujaahidiintan aan soo aan aan umiday ayay soo dhaweeyeen dad ka dambe waa qof walba oyaali sidii waxyeeli idaa tago inay ka tagaan kaasaa jecel inay kasoo tagaan kaasaa jecel laba maalmood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale degmada buqaqable tawxiidka loogu qabtay cabdinuur saalax xaaruun oo ka tirsanaa qaybta milatariga ee kooxda riddada kaasi oo isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jasaaka allaahu khayran walaalka saadiq ganacsatada geela ee walaasamiga ee baaya ayaa dhallinyarada soomaaliyeed u bidhaamiyey fursadaha shaqo ee ka bannaan suuqa geela ee soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin aw ayman geelu waa lafdhabarta dhaqan dhaqaale ee soomaalida horay iyo haatanba iyadoo suuqyada gudaha iyo dibaddaba ay weli si weyn ugu tiirsan yihiin iibkiisa geelu wuxuu weli leeyahay qiimo dhaqan iyo sharafeed gudaha bulshada soomaalida carabta iyo guud ahaan dadyowga muslimka ah waxaa loo adeegsadaa meherka dhaqanka iyo xafladaha taasoo ka dhigaysa astaan dhaqan iyo dhaqaale sidoo kale shareecada islaamku waxay magta nooc walbo ay tahay ku jaangoysay geela taasi oo geela siinaysa miiso gaar ah oo uu kaga duwan yahay xoolaha kale waana taa sababta uu qiimihiisa u kordho sannad weliba markii la joogo wilaayada islaamigaha ee baay geelu waa hantida ugu badan ee xoolodhaqatada reer guuraaga ah ee wilaayadan dalalka carabta ayaa weli leh baahi joogta ah oo hilibka iyo caanaha geela ah taas oo fursad weyn u ah soomaalida xoolodhaqato iyo ganacsataba geela ugu badan ee loo dhoofiyo magaalooyinka waaweyn sida muqdisho iyo baydhabo iyo sidoo kale dalalka khaliijka carabta sida sacuudi carabiya imaaraadka iyo cumaan waxa uu ka baxaa wilaayada islaamiga ah ee baay dhoofinta geeluna waxay ka mid tahay ilaha ugu muhiimsan ee lacagta qalaad ee ka soo gasha soomaaliya dadka ku dhaqan gobolkan waxay dhaqaalo badan ka sameeyaan dhaqashada geela iibkiisa iyo caanihiisa dadkaas waxaa ka mid ah kuwa geela u safriya magaalooyinka waaweyn ee geyga soomaalida sida caasimadda muqdisho iyo magaalada baydhabo ganacsigaas oo sidoo kale laga sameeyo dhaqaale aad u badan maxamed daa'ir xasan waa ganacsada iibiya geela islamar ahaantana u iibgeeya magaalooyinkaas ayuu sheegay in ganacsiga geelu yahay fursad dhaqaale oo daayarta waddanka uga bixi karaan shaqala'aanta sii baahaysa ee dalka ka jirta isagoo u warameeyey barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij bulsho oo lagu saamiyo kheyraadka dalka iyo fursadaha shaqo ee waddanka ayuu maxamed daahir wuxuu u sheegay in ganacsiga geelu yahay xitaa hab ka mid ah hababka sida sahlan loogu hodmi karo isaguna uu sheegay in ganacsiga geelu uu ka soo bilaabay isagoo aan waxba haysan maantana uu dhoofiyo geelaadu badan hoogi kiika ku bilaaban shaqadana awal shaqada caduudsa hoogi kiikay oo suugunle ana seedow oo aragtay dadka ganacsiga e saas ana ka dhakahaw bari beesasheene oo muddo ani lanka nafkale una barlamaano saa ku bilaabma kun shilin eberkee dibidooku qoyaan kun shilin muu ku bilaab geele ana marna ideeli ka gadaa marna raamacadiya ka gadaa marna madiini ka gadaa haa marna ilaa sugutaladan yaryar xagarka iyo macaragne dharge mehilaasaanseeda raamacadey maalintii haddii inka dambeyti geela nafka ambeesa badan oo aan lacag badan lixdan milyan la gaday lixdan milyan lacag waa la gaday lanki lixdanka gadahayan toddobaatan rajadiis war ilaahay inga darweer toddobaatan lixdan iyo shan rajadiis horta lanki lixdan geelka gado
toban milyan marka oo kale halkii mar in laga raadiyo halkaas geelbariimii suguntii geelbariimid oo muraadliga ah aan haddee raabtan oo saacad haduun roog saacad haduun roog lama neefa baydhow inseetay xamar andiran lahay laakiin beesada macaashka oo ilaahay usaha inga deri lix milyan todoba milyan wey wal ilaahay anan kama xadnagaa way oo labadii neef oo baydhow maanta ku gashaa waxaad ka faa'iiday waxaa ka faa'iiday todoba milyan welina xamar haddii la geyn lahay todoba milyan ka badan inaad ka faa'iida todoba milyan iska dhaafa haddii xamar la geeyi lahay toban iyo shan milyan labaatan milyan laga faaidi fad marka alxamdulilah arad barwaaqi al lantukaashe isku gadadahay lacagtii ana ka faa'idi haddii oo ilaahigayba aanu ku obsado oo ana xasuusana hal neef ya mar toban iyo todoba milyan ku faa'idi hal neef soddon iyo todoba milyan anin labaatana oo gadanay hal neef
toban iyo todoba milyan iyo hal neef mar haddii ilaahigayba aanu ku obsado tanciinka badanahay iyo hal mar yaa ku faa'iidi xoolo haddii iska jaraan waa haddii iska jaraan mara kun faa'idi haa kun dollar oo hal maalin ah maxamed wuxuu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii waddanka ka carara oo u tahriibay waddanka sacuudi carabiya halkaasoo uu ku maqnaa muddo siddeed sannadood ah wuxuu tibaaxay in wax aan daal ka ahayn uusan ka soo dheefin marka oo carabaa ishagaya anaka laha dhibaato wiinga hanuunha edeerta laba bilood saddex bilood oo kaleed iyo baanhayd garacataan iyo dhibaati oo wal ulu socdan aada korna sheeyaal adii baad anka shaqeeyo korn coggumeysana ka jartu wadanka maa ku koyti lakaleeyi maalin ihmin dhatoon bilaawin eri laki gumeysadaw antaasiyo olool dhibaatadii siyad sinii ka dhex jari markii aan inta kooyin sed biloodkaasiya lanki aragu lanjiringa in malaysadaa raashinga ila amaan laakiin edee nolol oo nafaga ayaa liinka raadi warshiid aan angaado korno oo dhagax aan angaado korno marliigaadi iyo marliigaadi baawarda oo sandiyeesha shaciirku deji leerya margoroliinka gobod waan shiraday leena oo boqoloorna ii saarinyin deji naftabaa ahayd naftabaa eberkee ku kooy hadan anoo walba an wadane walan anku dhisan walba anku wadan oo baabaxa e siyeed saniya ka dhex jaree ku kooy dhalinyarada mayanka baagay horta wadanka ilaahaya nasra dadka sii muslimiinaa joogaan dad malka xadgudubahay dad mal ka xadgudubahay canshuur malkoo qaadahay si kastaba ha ahaatee soomaaliya waxay leedahay ku dhowaad toddobaatan milyuun oo isugu jira saddexda nooc ee xoolaha la dhaqdo geela lo'da iyo ariga ha yeeshee waxaa jirta kafaa'idaysa la'aan dhanka xoolaha ah iyadoo ay isa soo tarayaan dhaliilaha ku aadan hababka aan xoolaha u dhaqanno waxaana xoololeyda lagu eedeeyaa inay yihiin xoolo raacato halka ay ka ahaan lahaayeen xoolo dhaqato jasaaka allaahu khayran walaalka abuaiman guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkays waxnimoad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo anugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala haddii kaa jirsiy dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak